asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada warka habeennimo raadaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle oo markii ugu horreysay kulan la qaatay saraakiil ka tirsan golaha gacdoonka gobolka hiiraan maamulka galmudug oo soo saaray liiska musharaxiintii ka dhinaa aqalka sare ee laga soo dooranayo galmudug doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka oo maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh oo maanta kulan la yeeshay safiirka cusub ee maraykanka u soo magacaabay soomaaliya golaha kacdoonka gobolka hiiraan oo sheegay inay doorteen hoggaan cusub doorashada xildhibaanada cusub ee ka socota magaalada baarabe oo la filayo in lasoo gebagabeeyo maalmaha soo socda iyo maraykanka oo lacag uu afghanistaan ka xeeray ku bixinaya dacwadaha dadkii ku waxyeeloobay wararkii ka dhacay dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabte ah taariikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha labaad ee februaayo sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan kusoo dhawaada haddii aanu ku bilaabno madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen oo markaa tegay magaalada beledweyne islamarkaana kulamo kala duwan la qaadanayay waxaa garadka odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan kasoo jeeda ayna kasoo horjeedeen doorashadiisii ayaa ku guulaystay inuu xaliyo wax walba oo cabashaana la sheegay in miiska wadahadalka lagu dhammeeyo islamarkaana dhinaca kale uu ku guulaystay inuu la kulmo saraakiishii ka tirsaneed golaha gacdoonka gobolka hiiraan oo markaas sida weyn uga soo horjeeday haddaba kulmadaas oo saraakiisha la qaatay waxaa dhowdeena ka soo diray werihiina mustaf cali cabduul madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo uu hiliyo ku-xigeenkiisa yuusuf axmed agar dabageed ayaa la kulmay taliyo nuurdheere xildhibaano iyo saraakiil kale korneelka oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa madaxweynaha ka raaligeliyey qadafkii yaraa ee ka dhacay waxaana uu ballan qaaday inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo madaxweynaha dhanka kale madaxweyne ayaa bogaadiye imaanshaa u yimid waxaana uu aqbalay raaligelinta madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu waday kulamo kala duwan uu la qaadanayo waxgaradka reer hiiraan afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle daawuud xaaji xirir ayaa waxa uu faahfaahiyey kulanka taliya nuurdheere iyo madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle ayaa maanta kulan la qaatay korneyl nuurdheere oo ay weheliyaan saraakiil ciidanka qalabka sida nabadoonno iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda hirshabeelle kulanka maanta taliya nuurdheere waxa uu madaxweynaha dowladda hirshabeelle uu siiyey raaligelin bacdamaa hadallo khataf ah ay ka dhaceen meeshaasna waxaa ka dhacay runtii isfaham guud oo ballaaran madaxweynuhuna iyo taliyuhuna waxay ku wada ballameen in laga wada shaqeeyo dowladnimada taliya nuurdheere hore waxa uga tirsanaa wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliiska dowladda hirshabeelle wuxuuna ballan qaaday inuu shaqayn doono hay-adaha amniga la shaqayn doono ciidanka uu ka tirsan yahay ee booliiska dowladda hirshabeellena uu la shaqayn doono hadduu rabbi karaali noqdo madaxweynaha waxa uu magaalada beledweyne u yimid inuu xaliyo dhammaan wixii tabashooyin ah ee jira kulankan maanta iyo isfahamkan dhacana kulamadii baryahan socday ayay daba socdaan waxaan rajaynaynaa insha allahu in qof kasta oo tabasho ama si u tabanayso in guul laga gaaro hadduu rabbi karaali noqdo madaxweynuhuna waa uu ku wada guulaystay dhammaan waxyaabihii taagnaa ama ka taagnaa gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne taliyuhuna raaligelinta madaxweynaha uu siiyey madaxweynuhuna waa uu aqbalay waa uu qaatay meeshaana isfaham guud oo guul ah ayaa ka soo baxday aad iyo aad ayay umahadsantihiin mustaf cali cabdow dalsan t v beledweyne
aada u mahadsan yahay wariyahna mustaf cali cabdow madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa waxa uu soo saaray liiska musharaxiinta ah oo tartamaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya xubintii u dambeysay waana xubintii markaasi ugu dambeysay ee dib loogu dhigay golaha aqalka sare ee baarlamaanka ee markaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb madaxweynaha ayaana ogeysay warqad ka soo baxday guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer galmudug ee siid waxa uu sidoo kale uu ogeysiiyey gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee fiil sidoo kalena gudoomiyaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed nuur gacl ayuu ogeysiiyey ujeeddadu wuxuu yidhi si uu gudbin liiska xubnaha musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug marka uu arkay qodobka toddobaataniyo koowaad toddobaatan labaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee dowladda federaalk ee soomaaliya markuu arkay qodobka kontonaad farqadiisa shanaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu arkay heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleed waa dowladaha xubnaha ka ah dowladda ee toddobiyo tobankii sebtembar laba kun iyo labaatan iyo toddobiyo labaatankii mey laba kun kow iyo labaatan markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka galmudug wuxuu uu soo gudbinayaa liiska magacyada musharaxiinta u tartamaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya xubintii u dambeysay qodobka koowaad waxa uu markaasi noqonayaa farxaan cali maxamuud iyo sidoo kaleente naciime yuusuf maxamed waxauna xeerkan uu dhaqangelayaa markuu sixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoor qoor waa uuna saxiixay waxaana markaas la filayaa in doorashada markaa lagu qabto magaalada dhuusmareeb maalmaha soo socda kursigan dib loogu dhigay aqalka sare waxaa hore ugu fadhiyey senator yuusuf geelle ogaas oo markaasi ka mid ahaa senatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya hase yeeshee uu ka tanasulay iminkana u wareegay golaha aqalka hoose ee baarlamaanka ee soomaaliya markana haddii aanu eegno saaxiibayaal doorashada kuraasta ama kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeb mawliid macalin xasan ayaa kasoo waran
waxaa maanta lagu qabtay doorashada laba kursi oo kale ah hob zero sideetan iyo kow iyo hob zero labaatan iyo shan doorashadan oo subaxnimadii hore ka dhacday hoolka doorashada magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ku loolamayay afar musharax waxaana guushu raacday laba musharax oo kale ah maxamed abuukar jacfar iyo cadar sharaqbeen doorashadu markay soo idlaatay ayaa waxaa natiijada labadan kursi warbaahinta la wadaagay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug maxamed daahir guuleed raxmaan iraxiim maanta oo taariikhdu tahay labiyo tobanka bisha labaad laba kun labaatan iyo labo guddiga doorashada galmudug wuxuu qabtay laba kursi oo kale ah hob eber labaatan iyo shan hob eber siddeetan iyo kow kursiga koowaad waxaa isu diiwaangeliyey laba murashax oo kale ah maxamed abuukar cali jacfar iyo xasan cali cismaan rooranku wuxuu ahaa boqol iyo kow tartanku intuusan bilaaban waxaa tanaasulay murashaxa xasan cali cismaan waxaan hab gacantaaga codka ugu qaadnay murashaxii soo hadhay waxaana haa ugu codaysay boqol cod waxaa maya ku codaysay hal cod wax ka aamusay ma jirin sidaa daraaddeed kursiga hoob eber labaatan iyo shan waxaa ku guulaystay maxamed abuukar cali jacfar waxaan sidoo kale qabannay kursiga nambarkiisu yahay hoob eber siddeet iyo kow waxaa isu diiwaan geliyey cadar cali maxamed shalaqbeen iyo nasre maxamed dalabey kooranku wuxuu ahaa toddobaatiyo kow tartanku intuusan bilaaban waxaa tanaasulay nasro maxamed dalabey waxaan si hab gacantaaga ugu codaynay murashaxii soo hadhay cadar cali maxamed shalaqbeen waxaa haa ugu codeeyey toddobaatiyo kow cod wax maya ama ka aamusan ma jirin sidaa daraaddeed kursiga hoob eber siddeed iyo kow waxaa ku guulaystay cadar cali maxamed shalaqbeen waa mahadsantiin magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa muddooyinkii dambe waxaa kusoo qulqulayay musharaxiin kala duwan kuwaasi u loolamaya kuraasta taalla magaalada weliid macalin xasan raadiah telefishinka dalsan dhuusamareeb
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta waxa uu la kulmay safiirka cusub ee maraykanka usoo magaala ee soomaaliya oo markaasi kulmo kala duwan la qaadanaya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya safiirka iyo ra-iisul wasaaraha ayaana ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo sida markaasi safiirka uu qayb ugu noqon lahaa arrimaha ku saabsan doorashooyinka sidii markaa loo dardargelin lahaa safiirka cusub ee dowladda maraykanka ee dhowaan usoo magacday soomaaliya lowra andri ayaa markaasi waxa ay dhinacyadu ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo dhammaystirka doorashooyinka dalka gaar ahaan doorashada golaha shacabka baarlamaanka weytobanaad oo u muhiimsan tan waa markaasi oo markaa aada u muhiimsan isla markaana si weyn isha loogu hayo maraykankan dhowaan ku hanjabay in siyaasiyiinta ama madaxda soomaalida cunuqabateen lagu sugaro kuwo xililahaya iyo kuwo aan markaasi xililhayninba kulanka dhex maray labada mas-uul ayaa waxaa sidoo kale loogu wada hadlayay ama loogu wada arrinsaday intii uu socday arrimaha amniga iyo la dagaalanka wax loogu yeero argixisada iyo kaalinta maraykanka ee waxqabashada abaarta baasan ee dalka ka jirta ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa safiirka maraykanka ee dhowaan usoo magacaabay soomaaliya hallool andri wo ugu mahad celiyey xilka ee loo soo magacaabay sidoo kalena uu safiirka u ham- u mahad celiyey rooble kulanka uu rooblehe la yeeshay safiirka ayaa waxaa ku welinayay wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha kulanka ayaa ku socday maalmuun kadib markii xogyaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku dhawaaqay dhaqangelinta xayiraado kan ahaa shakhsiyaadka lagu eedeeyey inay wax u dhimeen ama u dhimayaanba dimuqraadiyadda cagaha juguleynta ka dhanka ah iyo suxufiyiinta oo markaas la sheegay in kulankan dhinacyadu ay soo dejisay islamarkaana ay la qaadanayaan safiirka si markaasi ay ugu dhaweeyaan arrimaha ku saabsan doorashooyinkana ee lagu soo gabagabeeyey waqtigii loogu talagalay markan hiiraan ayaan ku laabanaynaa golaha gacdoonka gobolkaas ayaa sheegay inay doorteen hoggaan cusub maxamed shiine ayaa faahfaahinaya
ay isugu yimaadeen hogaanka sare ee golaha kacdoonka gobolka hiiraan ayaa loo qabtay gudaha eelgaalo duleedka magaalada beledweyne kaasi oo looga hadlayey arrimaha ka jira gobolka hiiraan iyo weliba tegitaanka madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudaawo ugu ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay saraakiisha golaha kacdoonka ee gobolka hiiraan iyagoona isla garteen hogaamiyaha golaha ay u magacaabeen afhayeenkii golahaasi cabdiraxmaan barqad maxuube inuu hogaamiyo sifradda ka soo horjeeda maamulka hirshabeelle ee ku sugan dagaalka alkaal iyagoona maadaama ay sheegeen dagaal awdu uu ku sugan yahay magaalada muqdisho adduunku waa oraal iyo oraah wax la qoro iyo wax lagu hadlo intuba ayagoo aysan oolin oo aanan la ysla qoran oo aanan lagu wada heshiin odayaasheennii gacanta inay taageen miyaanan ogeyn kay xamar ka degeen ay tageen madaxtooyu in warqad laga dhigay garoonka gurga ay ku jiraan ama ay hoteelka ay ku jiraanna ay ay xa- ay ku yihiin xabsi qorshe guud qorshe guud haddaad madax u tahay dana la goobaayay inaad keli go'aan qaadatood guurto meehayne giidkii rag baa weli harsada oon gadood dhigin halkii baan gargaar u fadhinaa tan iyo goortii
in ayadii marka laga afduubo madaxdeediina kacdoonkana la wada muqdisho xabsi laga geliyo ee, k- kabacdina guudlaawo xoog lagu soo galbiyo ciidamo lagu keeno beledweyne ayay dhacashay beledweynena odayaasheennii ay qaadeen guudlaawo ayagoon masayrkii xuquuqdii aan midna aan ka s- ansixin sidaa darteed marka caddoonku sidii u joogaa sidii uu baaxadu leeyahay wax haba yaraatee maaragtay dulmina aqbali maa waxuu doonaya waxahayna aqbali maa sidaasuu u taagan yahay kacdoonka afhayeenkiyaa jooga asaa hogaamiyaha kacdoonka ee golaha asaa laga bilaabo saacan asaan ka dhiganaynaa asaan daba fariisanaynaa
intii la qalday ama la xiray waxa ka badan inta soo hartay waxa waad la mateli karto meel ka soo saari karto u dhimo karto u dhaawacmi karto waxaana sheegaynaa adduunkuu sheegaynaa in ayaguna nidaamkaasu nimanka meesha isku sawiray oo amniga sheegtay waxay ka dambeeyeen ay ahayd Een, nin marka haddii la siro ama uu qaldamo nin aan qaldamin inta ma qaldamo waa ilaahay aa badan ugu dambeyntii waxaa warbaahinta la hadlay hogaamiyaha cusub ee golaha kacdoonka cabdiraxmaan barqad maxuubi isagoona sheegaya kacdoonkii laga soo horjeeda maamulka hirshabeelle uu weli ka jiro gobolka hiiraan waxaan aqbalay inaan hogaamiyo golaha kacdoonka ee gobolka hiiraan laga bilaabo maantay bisha labaad ama febraayo kow iyo tobankeeda laba kun labaatan iyo labo in kacdoonkii sidiisa yahay waxbana ayna iska bedelin oo y- maaragtay jiro kacdoonkii xaquuqdii iyo wix hadafkii loo aasaasayna ou- waxba awsan laga helin sidiisiina u taagan yahay qodobka labaad oon raba inaan caddeeyo waxaa weeye in gobolkan weerar lagu soo qaaday duulaan ciidan baa loo adeegsaday amisomaa qayb ka ahayd oo jabuuti iyo etoobiya ka kooban haramcad iyo waxaa loo keenay ee, gorgor militarigii soomaaliya joogaa ka qayb galay kullu daalika soomaaliya waa power sharing waa four inty five qof walba meeshuu mug ku leeyaha lagu tixgeliyey wax alla wixii beesha aan u hadlayo iyo gobolka aan u hadlayo ay lahaayeen saami u lahaayeen ayaa la baabaashay
warkaas ama codkaas wuxuu dambeeyey warkii waryaheena maxamed cabdi shiine geedi uu ku eegayey gacdoonka cusub ee markaasi laga dhawaaqay hogaanka ay doorteen ee gobolka hiiraan Eh, doorashada ka socota magaalada baraaban waxaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo kuraastii ugu dambeysay dhowaan saddex iyo tobanka ee shaaciyar maamulka koonfur galbeed guddiga u qaabilsan doorashada wariyeyna gobolka shabeellaha hoose ibraahim maxamed mayow ayaa soo diray
magaalada maraawe oo caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa toddobaadkan la filayaa in lagu soo gebgabeeyo doorashada xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka koobiyo iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya magaaladan waxaa yili lix iyo labaatan kursi saddex iyo toban ka mid ah hore ayaa loo doortay saddex iyo toban ka harsanna toddobaadkan ayaa la filayaa in la doorto sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee siid kuraasta magaaladan yaallay ee toddobaadkan lasoo gebagabayn doono waxaa ka mid ah hoob boqol siddeetan iyo toddobo hoob laba boqol konton iyo kow hoob boqol sagaashan iyo shan hoob boqol sagaashan iyo afar hoob ewer lixdan iyo labo hoob boqol afartan iyo sideed hoob boqol lixdan iyo labo hoob laba boqol konton iyo lix hoob ewer afartan iyo shan hoob ewer konton iyo toddobo hoob boqol afartan iyo saddex hoob boqol lixdan iyo saddex iyo hoob boqol afartan iyo shan saddex iyo tobankaas kuraas oo laga leeyahay deegaanada gandarshe jasiira degmada afgooye iyo magaalada baraawe ayaa khamiista iyo arbacada soo socota lagu soo gebagabayn doonaa magaalada baraawe sida ku cad jadwalka uu shaaciyey guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed siid ee koonfur galbeed haddaba reer baraawe maxay uga dhigan tahay in markii ugu horreysay magaaladan lagu qabto doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaan salaan qiimo badan hawada u marinayaa tv-ga dalsan shaqaalihiisa iyo dhammaan maamulka dhakhtar liibaan abuukar baafo gudoomiyaha magaalada baraawe ayaa warbaahinta dalsan u sharaxaya in baraawe ay ka dhacdo ama lagu qabto lix iyo labaatan kursi waxay noogu dhigan tahay inuu jiro isbeddel weyn sababtoo ah labada kun iyo lix iyo tobankii doorashaa dhacday ayadoo ay tahay baraawe caasimaddii koonfur galbeed saasay tahayna kama dhicin doorasho laakiin maanta waxayna tusinaysaa annaga hoggaanka maanta jooga maamulka koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen inay ka go'an tahay in wax kastoo soomaali iyo guud ahaan waddanka looga heshiiyo inuu hergeliyo dowladnimadana uu ka run sheego inay ka dhigan tahay ee noogu dhigan tahay sababtoo ah waad dareemi kartaan in ay tahay magaalada baraabe magaaladii labaad ee loo asteeyey maamulka koonfur galbeed in lagu qabto kuraastiisa oo lix iyo labaatan ah oo hadda ay dhacdayba maxay saddex iyo toban kursi beryo ama laba beri kadibna ay dhici doonto saddex iyo tobankii kale taasoo aan u diyaar garownay inay dhacdo haddii la yidhaahdo marka bulshada baraawe iyo dhammaan maamulka qaybaha amniga odayaasha dhaqanka haweenka iyo kulli inta kale bulshada ay dhallinyarta ku jirto waxay dhammaan aad u bogaadinayaan in doorashadii hore ay ku soo dhammaatay si wanaag ah oo qurux badan saddex iyo toban kursi kuwa xigana ay ku dhammaan doonaan si wanaagsan haddii la yidhaahdo waana bogaadinaynaa haddii la yidhaahdo qaybaha kale ee noo soo socda haddii la yidhahdo maalmaha soo socda waxaan rajaynaynaa sida kuwii hore iyo si ka fiican inay noogu dhacdo haddii la yidhahdo insha allah
guud ahaana saaxiib yaal codkaas wuxuu u dambeeyey warkii wariyeyna ibraahim maxamed madow oo magaalada baraabe noogu soo diray oo ku eegayey doorashada baraabe oo markaa saddex iyo tobanka kursi ugu dambeeyey maamulka koonfur galbeed guddi ugu qaabilsan doorashadana ay shaaciyeen dhawaana markaa lasoo gabagabayn doono diyaargarowga ugu dambeeya arrintaasina ay socoto warkii habeennimana waa nag intaa cidduu sheegay waxay dib u heli kartaa bogga internetka aan ku leenahay ee radio darson dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel